halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa axad bisha maarso waa toddobiiyo toban sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda waxaana wadajir idinkugu daadihinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynayaasha jabuuti iyo soomaaliya oo maanta xadhigga ka jaray dhismaha safaaradda cusub ee jabuuti ee magaalada muqdisho warbixin ayaannu idinka haynaa hadalladii ay mas-uuliyiintu halkaasi ka jeediyeen
nin aan ku raraynin yaanu ku furin baa lidi waxaa dee aan uga jeeday waxa weeye soomaaliba sha'nigeedii weeya soomaali inaanay cid kali u imanin iyadu ay dagaalantay maantana iyadu inay heshiisa halkaa u timiday cid soo qasabtayna aanay jirin
waxaa kale oo aad dhegaysan kardoontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan waxaa la gudboon bulshooyinka muslimiinta ah ee ku nool waddamada reer galbeedka kadib weerarkii ka dhacay new zealand jimcihii waa inuu ogaadaa waxa la necab yahay isaga ma aha kalarkiisana ma aha waa diinkiisa marka haddii aad diinkaagii adoo reer galbeed jooga aad ka tagto ood uga tagta dhacdooyinka noocaasa qofkii ku doonayey wixii uu doonaya baad u fulisay saas darteed marka koowaad waxaan ugu faaqaynaa dadka muslimiintu inay diinkooda ay haystaan isaga oo ay muujinayaan wejigiisa wanaagsan ee quruxda badan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo marka horese warkii dunida
ugu yaraan toban qof ayaa lagu dilay tiro intaa ka badanna waa lagu dhaawacay kadib markii dagaal uu dhexeeya laba beelood uu ka dhacay saaka aroortii degmada cadale meel aan ka dheerayn ee gobolka shabeellada dhexe sida ay sheegayaan wararka deegaanka laga helayo dagaalka ayaa saaka waaberigii ka bilowday tuulo lagu magacaabo buur dheere halkaas oo sannadihii ugu dambeeyeyba uu ka taagnaa muran dhuleed oo u dhexeeyey beelaha maleeshiyaadka dagaalamaya ma cadda in dagaalku istaagay wayna adag tahay in warar sugan laga helo deegaanka uu dagaalku ka dhacay maadaama isgaarsiinta deegaanka la sheegay inay waxyeello ka soo gaartay dagaalka socda
saraakiisha hay-adda maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah ee dalka indonesiya ayaa sheegay in daad soo rogmaday oo dhoobo wata uu xaalad halisa geliyey gobolka baabua ee bariga dalkaasi waxaana la xaqiijiyey inay dhinteen konton qof in ka badan sagaal iyo konton qof oo kalena ay dhaawac soo gaadhay afhayeen u hadlay hay-adda maaraynta masiibooyinka dabiiciga ee dalkaasi ayaa sheegay in guryo badani ay ku burbureen deegaanada daadku ku soo rogmaday waxaanu intaasi ku daray in waxyeelada gobolka ka dhacday ay intaasi ka badan karto islamarkaana weli kooxaha gurmadku ay ku howlan yihiin baadigoobka in ay soo helaan dad nool amaba meydadka dad dhintay oo burburka iyo dhoobada ku hoos jira dalka indoneesiya ayay inta badan ku soo noqnoqdaan masiibooyinka dabiiciga ay ka mid yihiin dhulgariirka qaraxa fulkaanaha fatahaadda amaba daadadka iyo dhulgo'a ra-iisul wasaaraha dalka bakistan imraan khan ayaa sheegay in nabadgelyo ka hirgasho dalka afghanistan ay soo dhowdahay imraan khan ayaa tilmaamaya horumarka laga gaaray wadahadallada u dhexeeya talibaan iyo dowladda maraykanka ee ka socda dalka qatar abaalka guulaha laga gaaray wadahadallada dowladda maraykanka iyo jabhadda talibaan ayay dowladda bakistan isxijinaysaa madaxweyne imraan khan oo dadweyne la hadlayay ayaa dhowaan waxa uu shaaciyey inay tallaabadani qaaday jabhadda talibaan ilaahna uu ku guuleeyey inay hawshaasi ku dhaqaaqaan isaga oo aan innaba wax faahfaahina ku darin ayuu madaxweynaha dalka bakistan sheegay in geedi socodka nabadda uu waxtar u yahay in barwaaqo gobolka ka hirgashaa arrintan wadahadalka darteed sida ganacsiga gaar ahaana dalka afghanistan taliyaha booliska new zealand mike bush ayaa axaddan maanta sheegay in meydka marxuumkii ugu horreeyey ee dadkii ku dhintay weerarkii maalintii jimcihii ka dhacay laba masaajid oo ku yaala dalka new zealand lagu wareejiyey eheladii uu ka geeriyooday ku-xigeenka madaxa booliska dalkaasi weli humah ayaa isaguna sidoo kale axaddan maanta sheegay in xafiiskoodu la kulmay hogaamiyeyaasha bulshada muslimiinta ah si ay uga caawiyaan inay fahamsiiyaan hanaanka muddada dheer qaata ee loo baahan yahay inuu maro baadhitaanka meydku maadaama uu dhaqanka islaamku yahay in meydka la aaso muddo afar iyo labaatan saacadood gudahooda marka uu qofku dhinto dowladda ayaa rajaynaysa in meydadka dadkii dhintay ay ku wareejiyaan qoysaskoodii iyada oo laga taxadirayo in meyd kasta loo geeyo ehelkoodii galab wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysa ay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa haatanna muqdisho madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo booqasho ku jooga magaalada muqdisho maalintii labaad ayaa maanta ka qayb galay furitaanka safaaradda cusub ee ay jabuuti ku leedahay magaalada muqdisho safaaradan ayaa ku taala degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho waxaana dhismaha dhagax dhigay laba sannadood ka hor ayaa dhismahaasi la dhagax dhigay munaasibadda furitaanka safaaradda waxa ay madaxdii ka hadashay ka mid ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in ay soo dhoweynta arintaasi amaba ay soo dhoweynayaan waxaana faahfaahinta inoo haya jaamac buula jaamac
waa tahay taharay sida ay warbixintu sheegtay safaaradda waxaa isugu yimid wafdi ballaaran oo kala duwanaa waftiyadaasna oo isugu jiray madaxweynaha soomaaliya iyo kan dalka jabuuti oo isagu u yimid safarka in uu safaaradda xariga ka jaro iyo arrimo kaleba waxaana uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ugu horreyntii ka yidhi safarkaasi sida ay u hadleen gabayadii heesihii iyo intaas weliba wakhti badan lama haynin intaas inka badan iyo diyaar u ahaayeen taasi waxay caddaynaysaa abaalka ay dadka reer jabuuti iyo dowladdaada iyo adiga hoggaankaaga aad horay ugu geysateen aad horay ugu dhigateen soomaali waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo soomaali waa dad goob ah soomaali waa dad goob ah oo abaal leh abaalkan hadda aan muujinayno oo aan ku tuseenno runtii waxaa ka horraysay abaal kale oo ummadda soomaaliyeed ee horay ugu geysatay dowladda iyo dadka reer jabuuti waalaheenna ah waxa weeye macdamaa dhaqankeenu yahay abaalku inuu waxweyn yahay abaalkii waad gudeen annagana waa gudi doonnaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay xasilooni siyaasadeed waxaa xaqiiqo ah oon ku darayaa dowladdaani sidaa soo dhagax dhigay kadibna waxay soo martay shan madaxweyne iyo labiyo toban baraminister hal deked yuu ugu yimid isagu wuxuu dhisay afar dekedood oo kale yuu dhisay waxaa ku baxday one billion dollars annaguse siyaasaddaan baranayn intaas waa isrorogayna madaxweyne waxbaan kaa baranaynaa dadka reer jabuuti waxbaan ka baranaynaa insha allah ilah waxaan ka rajaynaynaa inuuna siiyo xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho inuu ilaahayna siiyo
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo isna ka hadlay furitaankii safaaradda ayaa taabtay muhiimadda ay leedahay in soomaalidu dhexdeeda ka tashato islamarkaana khilaafkeeda dhammaysato waxaana uu sheegay in fikraddaasi ay saldhig u ahayd heshiiskii nabadeed ee carta ee lagu soo dhisay dowladdii qaran ee ku meelgaarka ahayd
nin aan ku raraynin yaanu ku furin baa lii ninaanu sowsaama waxaa dee aan uga jeeday waxa weeye soomaaliba sha'nigeedii weeyaan soomaali inaanay cid kale u imanin iyadu ay dagaalantay maantana iyadu inay heshiisa halkaa u timiday cid soo qasabtayna aanay jirin annagana waajibkeennu wuxuu ahaa inaan cid dul martaba aanu diidnoba oo shisheeye ah oo miis soo fadhiisata oo ka sheekaysa arrimaha soomaaliya waajibkeennu wuxuu ahaa inaan xero ugu oodno inaan islaan ya nidhaahno ista- is- iscanaanta nidhaahno isxurgufa nidhaahno ishurdufa nidhaahno aan nidhaahno waxani waddankiinnii weeye ummadiinnii weeye ka saara godka arrinkaa waxaa guushiisa lahaa rag iyo dumar wixii halkaa yimid ay carta berigaas madaxweynaha oo hadalkiisii sii wata ayaa sidoo kale sheegay in soomaalidu u baahan tahay inay kalsooni isku qabto islamarkaana midnimo muujiyaan
ummad kastiba waxa dahab iyada ka laalaada ma aragtay qarqaranba eegata maanta soomaali waxa ay leedahay hadday garanayso halkan lama joogeene hore baa loo socon lahaa calaa kullin ilaahay baa talada saaranaynaa wixii aan wadnaayna waa wax aan isla ognahay aan doonayna uun inaan silsiladaha hagaag iskaga wada furno dadkeenna wixii dad kale looga sheekaynayana inaan ka ceshanno midnimadeennu ha noolaato wasalaamu calaykum waraxmat ullah madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa la filayaa inuu gelinka dambe ee maanta u ambabaxo magaalada beledweyn
waa hagaag dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a washington haatana new zealand taliyaha booliska ee dalka new zealand ayaa sheegay in tirada dadkii ku dhintay weerarkii lagu qaaday jimcihii masaajida ku yaala magaalada christchurch ee dalka new zealand ay kor u kacday iyada oo qof kale oo meydana laga soo saaray gudaha masaajidka weerarkaasi ayaan la sheegay kadib in aan gudaha masaajidka loo ogolaanin inay dad badani galaan waxaana weli socdo baadhitaano lagu xaqiijinayo cidda ay yihiin dadkii halkaasi ku geeriyooday si loogu celiyo meydadka eheladoodii haddaba cabdicasiis xuseen cismaan ayaa wuxuu khadka telefoonka kula xidhiidhay maxamed cabdi jaamac oo ka mid a hogaamiyeyaasha jaaliyadda soomaalida ugu horeyna waxa weydiiyey wararkii ugu dambeeyey halka ay marayaan ee warkii u dambeeyey waxa weeye ee dadkii dhaawac ahaa iyo dadkii meydka ahaa istaalka ayaa la wada keenay aan ka ahayn saddex qofood oo keliya ee dadkii waxaa la weydiiyey dokumentiyadii baasboorradoodii inay keenaan si berita loo aaso oo qof walba waxaa la rabaa dokumentigii markii la aaso in loo diro internal affaireska oo warqadii dhimashada certificateka la keeno ee qof aan la garana lama aasayo ay leeyihin. qof aan la helin dokumentigiisa lama aasayo ee dhaawacii weli oo istaada lagu hayaa oo dadkii looma fasixin inay soo booqdaan inay arkaan sababta ah ee laba la- ee cunug yar oo jiran oo gabar ah oo aydan ay carab tahay waxaa loo qaaday eh, magaalo kale oo dunida la yihahda loo qaaday oo ay very serious ah waa waa- halkaasa loo qaaday Eh, marka dhaawacii halkaasi joogaan waa tahay Eh, waxaan la filayaa beri in la dugo waa tahay dadka dhaawaca xaaladoodu iminka waa sidee een, ah, waxaa la sheegaya warbaahintu cabdicasiis waxba kaama sheegi karno welina lama fasixin inaan indhehen kusoo aragno waa weli garta indhehen caawa in- ilaa caawa ilaa beri aan loo fasaxayaa sababta hadda hal qof oo dhaawaca indhehen ma saarin weli maan arag si nalaga qaaday ilaa hadda wax ma aan arag
waa garta meesha ciidan baa ku xiran meesha dhanba ciidan ku xiran marka een, ma la og yahay een, si rasmiya tirada dadka soomaalida ama ku dhintay ama ku dhaawacmay waayo tirooyin kala duwan baa soo baxaya Eh, markaan rayaalka kula hadlo eh, markaan ogaano liiska oo inta dhimashada aan gaabtuu soo baxaya galabta wa- waxaa soo baxaya liiska dhimashada guud iyo liiska dhaawaca soo baxayo markaasaan kala xaqiijin karnaa laakiin inta faamilyadooda caddeeyeen oo intii masaajidka markii lasoo qaaday la arkay eh, askarsana ha- xaqiijin noo siiyeen soomaalida waxaa dhintay laba nin oo odayar waaweyn ah iyo wiil yar oo soomaali ah oo nin la yidhaahdo aadan ibrahim diire uu dhalay oo kaas xaqiijin anaa gacant anaa kaas indhahii ku arkay oo gacanta mi- ambalaaska saaray asana wiilkaas saddex jir buu ahaa asana waa dhintay saddexaas baa hadda xaqiiq ah marka een, ma jiraan markaa dad soomaaliya oo een, dadkoodii la hal qus hal qus baa lahayaa keliya hal qus baa lahayaa halkaa qoys markaa imise qof bay ay tabayaan inay ka maqan yihiin hal qof hal qof hal qof keliya ay Waa marka- tabayaan ah marka qofkaas in- ma naqaano oo inuu macnaha dhaawac yahay iyo dadka inta uu ku jiro ma kala naqaano hadda markaan liiska helno baan wax cad ku siin karnaa hadda waa intaan ku sheegayno waa inta aan soomaalidana aan is ognahay waa tahay weerarkan een, la- labada masjid lagu qaaday een, maxamed kolley ee, meel kastoo ay muslimiintu dunidu ka joogaan dabcan een, walwal iyo argagax badan buu ku abuuray marka idinka eh, ka soomaali ahaan intiina degan magaaladan een, siduu idin taabtay een, weeraradan ninkani uu ku qaaday labada masaajid wallaahi haddaan kaaga warramo horta magaaladan deganaha waxay ahayd magaalada adduunka ugu ammaanka badan oo haddii habeenkii aad socotay nine saddex sagaalka haweenimo saddexda haweenimo aad socotay iyo labada haweenimo qof gabar jidka maraysa qof gacan saari kara insu jirin nin ku necab iyo nin aan ku necab ku necabeenba qof saas kuu filan kara insu jirin marka waxay ahayd adduunka safetyga meesha ugu fiican ay ahayd laakiin arrintii shalay dhacday waxay ku noqotay mucjiso reer new zealand inay ku noqotay societyka new zealand inay ku noqotay waxay ku noqotay maxaa la dhahaa dowladeeda oo dhan waxay ku noqotay dadka diimaha kala duwan oo dhan hadda iska dhaafay xataa diimihii kale ayaa oonaya oo dhahayaan xaalkan saas imaato waa in noola sameeya ammaan noola sameeya oo meesha iska furnaa ammaankii waa dhamaaday arrintu waa isbedeshay soomaalidana waa kasii daran tahay oo hadda inkastoo aan wadatashi weli la gelin oo hadda weli meedkii iyo argaxisadii aan weli wax la duwan aan fadhi aan fadhiisan laakiin aad iyo aad iyo aad bay u walacsan yihiin aad iyo aad baana stress stress ugu jiraa anaga iyo muslimka oo dhan waa tahay haweeneyda ra-iisul wasaaraha shalay muslimiinta way la kulantay maxay muslimiinta u sheegtay ra-isul wasaaraha shalay laba meel baa lagu kala shiray shirka u horeysa waxaa lagu shiray meel la refugi conceptka oo nin soomaali ah oo axmed taani la yirahdo xukumo ayaa lagu shiray oo dowladda waxaa imaaday baarlamaankii iyo dowladdii iyo nimankii mucaaradka ahaa iyo wasiiradii ayaa imaadeen iyo nimankii hay-adaha xukumay sida etniska afariska city councilka laamaha ayaa imaaday dad koobanay ahaayeen anigana waxaa laga marti qaaday masaajidka aniga iyo nin bakistan aan laga marti qaaday intaasana fidhnay waan dhegeysanay si fiican bay u hadashay waxay tiri anaga haddaan new zealand nahay arrintan raallin kama nihin qofkaana nagama tirsano dadkana waa dad new zealandes ah iyo dad nooga imaaday australia waxaana wax weligeedna soo maray aan aragna ma ah tilaabo sharci oo run aan ka qaadana cid aan ka yeelana male dowlad kasta oo adduun ka tirsan oo waxaas taageersan anti muslim taageersanna waa la dagaalsanayna waana diidayna annagana hadda ugu horeyna aniga oo wasaariyaha ku dhawaaqayo waxaas waa kasoo horjeednaa waana diidanahay dadkii muslimka waxa gaarana aad baan uga xumahay marka maxaad ka dalbateen idinkoo shaksiyan oo idinku weynaa waxaa noogu weynaa kow waxa hadda joogo inay macnaha ka qayb qaadato dadkii duugtooda inay ka qayb qaataan dowladda ayaga hagaan noola fududeeyo meedka in noola siiyo noola fududeeyo wixii fasilitaha ayaga ay bixiyaan kadibna dowladii dadkii faamilada wax gaareen si gaar ah loo meel loogu waco la kulanto wixii ayada dhihi lahayd iyo wixii ku qancin lahayd wixii dhiman kala xaajoodo iyo mustaqbalka soo socda masaajidka ma tegi karno waa argixisaan ku jirnaa waana baqaynaya si argixisaan looga saarnaayo adaa ciidan lagaa rabaa intiina way ballan qaaday marka maxaa xigaya markaa iminka ma dowladdu masaajidaday ammaankooda kordhinaysaayoo ciidamo amni baa la geynayaa masaajidada wakhtiyada ay mashquulka badan yihiin sida jimcahoo kale ma ballanqaad noocaasay ra-iisul wasaare idiin sheegtay waa ballan qaaday su-aashaas anaa toos ugu diyay way ballan qaaday jimco walba inay ciidan keenayaan way ballan qaaday wa ugu dambeyntii maxaad filaysaa xaaladda dalka new zealand inay noqoto weerarkan kadib
wallahi waxaan aan filayaa not new zealand keliya hall in the wall in masaajida adduunka oo dhan loo sameyn doono maxaa la dhahaa ka hortag inta waxaan dhicin oo dhan oo governmentiga iyo iyo associationada muslimada inay wada shaqeyn tan cashar waxay unoqotay new zealand maahane adduunka oo dhan new zealandna waxay noqonaysaa qolada u horeyso tallaabo qaadda ay noqon doontaa insha allah kaasina waxa uu ahaa maxamed cabdi jaamac oo ka mid ah hogaamiyaasha soomaalida ee magaalada christchurch dalka new zealand ee meesha weerarka uu ka dhacay jimcadii aanu soo dhaafnay waxa uu u warramayey cabdicasiis xuseen cismaan
halkaasiad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa v o a washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha waxaa inoo soo diyaariyo inala socodsiinaya jaamac buula jaamac
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada wicitaanka dhegeystaha ee v o a qormadeena barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan dhegeystayaal ku eegaynaa waxa ay samayn karaan muslimiinta ku dhaqan qurbaha si ay uga taxadaraan khataraha ka dhanka ah muslimiinta ee ku soo kordhaya waddamada ay ku yar yihiin sida dalalka reer galbeedka intiinii dhegaysatay qormadeenni toddobaadkii hore ee axaddii aannu soo dhaafnayna waxa aan ku soo qaadannay nacaybka muslimiinta ka dhanka ah ee ku sii xoogaysanaya waddamada galbeedka khaasatanna dalka danimark nacaybka muslimiinta ka dhanka ah marka aannu ka hadlaynay waxa aan diiradda saarnay doorka dowladaha ay ku leeyihiin ee ah inay samaynayaan sharciyo taageeraya fikirada xagjirka ah ee ka soo horjeeda soo galootiga khaasatanna muslimiinta muddo toddobaad ka yarna konton qof oo sakhiir iyo kabiirba leh ayaa lagu dilay masaajidyo ku yaala dalka new zealand mana ahan markii ugu horreysay oo muslimiinta qurbaha la weeraro sida la qiyaasi karana dhacdadan foosha xun ee christchurch ma noqon doonto tan ugu dambayso haddaba waa maxay tillaabooyinka ku habboon in ay qaadaan muslimiinta ku nool dalalka looga badan yahay nacaybkuna ku sii kordhayo si ay amnigooda uga taxadaraan haddaba waa maxay tillaabooyinka ku habboon inay qaadaan muslimiinta ku nool dalalka looga badan yahay nacaybkuna uu ku sii kordhayo si ay amnigooda uga taxadaraan iyaga oo aan cabsi qabin wicitaanka dhegeystaha waxaa inoogu marti ah oo su-aashaas iyo kuwo kaleba nooga jawaabayo sheekh maxamed dayib sheekh xuseen xaaji cabdulaahi oo daaci ka ah masjid alhudda oo ku yaala birmingham waddanka ingiriiska sheekh kusoo dhowow v o a bismillah waa dhowahay waanad mahadsantihiin iyo baxdeeda waa tahay haddii eebaha awood la yidhaahdo dhegeystayaasha ayaa nagala qayb qaadanaya ugu horreyn dhacdada new zealand ka dhacday maalintii jimcada ahayd sidee looga dareemay birmingham iyo ingiriiskaba guud ahaan bismillah sala allahu calaa nabiyina maxamed wala sabi wslim dhacdadaasi dhacdo xanuun badan bay ahayd muslimiintu ma inay joogaan bana aada u xanuujisay ingiriiska si guud waa aad baa looga dareemay muslimiintuna jimcada kadib way soo baxeen oo magaalooyinka waaweyn sida london iyo birmingham iyo santaraday tageen iyagoo muujinaya inay ka xun yihiin masaajidana inta badan waxaa lagu soo qaatay khudbooyinkii dhacdadaas iyo waxa muslimiinta waajibaadka kaga aadan wax dee qofka muslimkii uu ka indhalaaban kara maahayn waa wax foodiica oo aada iyo aada u foon xun saa darteed waa sheekada guud ee la hayo dadku waa iyada sida looga dareemayna waa si aan dabiici ahayn oo aan loo yani si cafawi oo dadku aysan ka tashanin bay oola oola tacaadufeen ama ay ooga naxeen waxaa dhacay sheekh maxamed waxaa arrintaasi ay ka dhacday meelo kala duwan tirada iyo khasaaruhu ha kala yaraadee markii ugu horreysay ma ahan oo masaajid la weeraro ama dad muslimiin ah dalka canada muddo aan hadda wakhti dheer laga soo wareegin lix qof ayaa lagu dilay magaalada qubeek lix qof iyagoo salaadii cishaha oogtay haddana iyadoo salaad jimca la tukanaya ayaa magaaladaas christchurch ee dalka new zealand ee tani dhacday maxaa aad is leedahay waxa ugu horreeyo ee muslimiinta qurbaha degani waa looga baahan yahay si ay uga taxadaraan dhibaatooyinka soo kordhaya iyagoo aan cabsi qaadin waa su-aal wanaagsan waxa mudda koowaad waxaan is leeyahay qofka muslimka ahee reer galbeedka jooga waa inuu ogaadaa waxa la necab yahay isaga ma aha kalarkiisana ma aha qofkan jariimada geysanaya waxa uu diidan yahay waa diinkiisa marka haddii aad diinkaagii adoo reer galbeed jooga aad ka tagto ood uga tagta dhacdooyinka noocaasa qofkii ku doonayey wixii uu doonayay baad u fulisay saas darteed marka koowaad waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiintu inay diinkooda ay haystaan isaga oo ay muujinayaan wejigiisa wanaagsan ee quruxda badan ee akhlaaqda wanaagsan ah islaamkana ayna uga cararin cabsi darteed haddana isla waktiga waxaan ugu baaqaynaa dhalinyarada iyo jaaliyaadka muslimada ee reer galbeedka jooga inay digtoonaadaan oo ay ka digtoonaadaan wax kasta oo khatar ah ku iman kara si guud ahaan meelaha isugu yimaadaan sida masaajida iyo jaaliyaadka iyo madaarista iyo meelaha isugu yimaadaan iyo si gaar ahaan afraadda amase qofku markuu keligii socdo gaar ahaan gabdhaha xijaaban waxaan uga digaynaa habeenkii inay keligood iyagoo habeen magaalada ay socdaan inay digtoonaadaan isna caawiyaan oo qaarkood qaarka kale uu ku xidhnaado markii ay sidan oo kale wax u jiraan mar walba ma jiraan markaas oo dhegtaa taagan markaas oo kale inay hadday ay ay baq ay baqaan jaali walba meesha joogto taleefon gaar ah oo wixii khatara si deg dega ugu gudba in yaa jirta marka in ay telefoonka qof waliba uu ama xifdisan yahay ama gacanta ugu jiro oo wixii khatar ee uu la kulmo ee uu yani uu u gudbiyo midda saddexaad muslimiinta waxaa looga baahan yahay inaan dareemno waxaad waxaan samaynayaa waa dad mujrimiina waa dad dambiilayaal ah ma aha bulshadii weyneyd ma aha dawladdii ma aha mu'asasaadkii waa dad dambiilayaal ah sidaa darteed inaan camilno ma aha oon dembigii in dadka bulshada weyne ay samaynaysa aan u qaadno addunya bikhayr magaaladu waa nabad magaalooyinka inaad joogtaan waa nabad laakiin dadka noocaas oo afraada amase qof qofka xun baa waxaa loo baahan yahay in aynu ka digtoonaano nafsal waktina idfac bilatii hiya axsan wanaag inaan muujino diinkeenna inaan u furfurnaano dadka kale say u bartaan inaan ugu yeedhno masaajideenna inta wanaagsan iyo inagu inaan xidhiidh keeno wanaagsanaado si dhowaan inaga iyo intii wanaagsaneed oo wada jirna aan inta xun ooga hortagno waaya midda afraad waxaan aad u aan ugu yeedhayaa ama ugu baaqayaa dadka jaaliyaadka reer galbeedka jooga si ay uga tirsanaadaan bulshada dhalinyaradoodu inay ku biiraan instituusyada ama mu'asasaadka bulshada u dhow sida booliiska sida sooshalka sida looyarada inay ku biiraan si ay bulshadu ugu dhawaato bulshada inteeda mujtamaca intiisa kale dhawaana ay awood u helaan inay gartooda ay soo gudbisan karaan inay limid yihiinna ay mujiyaan waa tahay sheekh ugu maxamed dayib dambeyntii qofka reer galbeedka ah waxaan ugu baaqayaa dibadda jooga muwaadin baa tahay adiga iyo ka midabka kaa duwan leh dalka awogii ku dhashay isku xad baa tihiin waayahay qaanuun waan baa idinka dhexeeya ha baqin waan waan u imaanaynaa ha baqin waa erey weyn in aan la baqinna waan bogaadinaynaa dadka taxadarka iyo baqdintana in la kala saaro Eh, sheekh waxaan eh, rabaa inaad wax nooga sheegto birmingham ayaa degan tahay birmingham waxay ka mid tahay magaalooyinka muslimiinta degani eh, ay ay aada u xoogan yihiin oo runtii la yidhaahdo waa meelo tusaale laga qaadan karo marka ma jiraan wada shaqayn hay-adaha islaamka masaajidda ururada ay sameeyeen iyo go-aamo la qaatay oo wacyigelin dadka lagu siinayo si ay dhibaatooyinkan uga hortagaan Een, horta shalay masaajida een, kulli haddayn ahayn intooda badan ee muhiimka ah khudbadii waxaa lagu soo qaatay arrinkan oo looga digay dadka dhallinyarada aynayna ku ta'afurin waxyaabaha sida guudka ilaa sida guud ilaa iyo hadda aan wacyigelinta ku wadnana waxaa kamid ah inaan la sheergalayn eraynin oon la faafinin videogaas ninkaas mujrimka dee dambiilaha uu sameeyey oo aan dadka lagu faafin maxaa yeele haddaad ufaafiso adiga yani wuxuu doonaya ufuliyey Een, midda kale masaajida iyo een, ururada islaamiga ee ka jira iyo hadda eh, shirarbaha ay bilo- bilaabeen isla markaana een, xiriirku u wanaagsanaa awalba jaaliyada iyo een, een, xu- xukuumadda ama qeybta birmingham een, dee martina lagama aha jaaliyadan meeshan oo een, ma- madaxdeeda sare ee magaalada muslimiin baa ku jira Een, masaajiduna dadaal ba awalba sameynaya waxa la yidhaaho eh, visit my masjid baan awalba jiray baan masaajidkayga soo booqo oo bish een, sanadkiiba bil bishan march ba waxaa jirta in la yidhaha barnaamij masaajidkayga soo booqo oo dadka muslimiinta ee masaajid loogu yeedho sanadkii noo socota oo masaajidii booqashadoodii ay ku jirto eh, magaalada ka jirto dhalinyaraduna ay aada uga shaqeynayaan si aan dadka muslimiinta u iman lahayn bay tana jirtaa sidaa darteed dadaal fara badan baan sameynay waxaan mar kasta ku celinayaa dhalinyaradu dalkan ku dhashay ee wax ku bartay een, waa in aynan ka baqin qof lamid ah oo la da- ah oo isagu mujrimaa adu mujri adu isagu mujrim oo dambiila adu dambiila ma tiid mar haddaan dambiilaan xuquuqin ka dhacayso isagaa xun anaa sarreeyo sidaas waan ku ilaalinaya war walba een, laakiin birmingham iyadu een, waa waa een, dadaal bay samaynaysaa dadaalna way wadaan dadka een, jaaliyaadka iyo masaajida iyo muasaaskuba waa tahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aanu ku soo qaadanayno dhibaatadii ka dhacday new zealand iyo kuwo la mid ah haddii qurbaha ay kusii kordhayso nacaybka muslimiinta maxay qaban karaan ama samayn karaan dadka muslimiinta ee galbeedka ku nool si ay uga taxadaraan khasaaraha kaa le-eg oo kale inuusan ku imaan ama nafsadoodaba ay ka badbaadiyaan dhibaatooyinka dhacaya waxaa inoogu marti ah sheekh maxamed dayib sheekh xuseen xaaji cabdulaahi oo daaci ka ah masjidka huda ee birmingham dalka ingiriiska dhegeystayaasha ayaan rabaa inaan u baaqo Eh, dhegeystaha ugu horreeya adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka waa mahadsantaha assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacayga waa cabdifataax warsamo joolax Eh, waxaan deganaa columbus ohio Eh, sheikha waa salaamayaa eh, salaamta islaamka adiga ah, jaamaca buulo jaamaca iyo dhammaan dhegeystaha Eh, su-aasha iyo taladaba haddii aan sii gudbo waxay tahay imaamka waxaan weydiinaya guud ahaan inay hadda ay qaadeen een, xiriir meel walba oo muslimiinta ay ku nool yihiin inay dadaal hadda ayagoo dhan ay ku wada xiriirayaan inay sameeyeen oo ah maamulada masaajidada sida imaam imaamyada iyo maamulada labadaba ay la xiriiraan kalena ay ka bixiyaan een, maxaan ku irahdaa oo ah in een- een- een cilmi kalar iyo midab midnaba ayna lahayn iyo diinba dadka naceybka uu ku jiro in mar walba booliiska iyo ciidamada ammaanka oo dhan mar walba la nabad la la maxaan ku irahdaa la ogeysiiyo iyo su-aasheeda oo ah ma ku tila jiraan in een, maxaan ku rahdaa hadda ka bacdi masaajidada dad ammaankooda sugo ama booliiska localka wadanka ha ahaato ama eh, securit ama maxaan ku rahdaa ilaaliyaal gaar oo masaajidada ay leeyihiin oo hubaysan inay sida hadda wadankan aan joogno kale maraykana ma ku tala jiraan taas waa su-aashayda waayahay waa mahadsan tahay cabdifitaax waxaan u arkaa laba su-aalood baaba meesha ku jirto sheekh kusoo dhowow marka ugu horeyso xiriir ma samayseen tan labaadna amniga inaad sugtaan oo aad adinku amnigiina sugataan ma ku tala jirtaan midda hore xagga xiriirka wuu jiraa oo jaaliyadku waxay leeyihiin jaaliyado jaaliyadaha meesha jooga waa jaaliyado ku ka ka rajiskaraysan meel meel kastay joogaan iyagiyo booliisku xiriir bay leeyihiin mar kastay wax dhacaanna masaajida imaamyadooda iyo communitiyada waa lala soo xidhaa marka booliiska iyo jaaliyadda xiriirkooda waa wanaagsan yahay waana laga tashadaa sidii laysu ilaalin lahaa middan kale oo ah ma is ilaalisaan oo meelaha laysugu yimaado hadda ka hor way dhacday in yani meelaha wax laga daray lakin masaajid in lasoo galo ma banaan jirin hadda wixii ka dambeeya waxaa lagu qasban yahay in masjid weliba uu uu xamulo ama isu dhabarka u rito dadka ku tukanaya ilaalintiisa laakiin masaajida waaweyn booliiska ilaaliya markay sidoo kale waxu dhacaan waxaa jaaliyaduhu ay la xidhiidhaan booliiska booliisku marka maalinta jumcada ihiyo isu imaanyada waaweyn way ilaaliyaan haddii yani booliisku uusan khatar markaa inuu jira u arkinna waxay ku qasban tahay jaaliyadu inay iyadu waardiyaasan shirkada waardiyaa jira in male in lays ilaaliyaa waa tahay dhegeystaha kale dhegeyste adoo magacaago saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jaamac iyo sheekh maxamedba waan salaamayaa waa cabdishakuur cumar oo jooga magaalada london su-aaleyda haddaan u gudagalo sheekh maxamed aad baan uga mahad celinayaa inuu barnaamijka maanta wicitaanka dhegeystaa nagagala qayb qaato ummadana maxaa la dhahaa wacyigeliyo aad ugu mahadsanya jazakallah kheer sheekhuna waxa weeyaan xaaladihii adduunka waa isbedelay waxyaalaha dhacay wadamada kala gedisanna waan aragnaa marka maxaa la yidhaahdaa midnimada iyo isku xidhnaanta isku xidhnaanta bulshada iyo midnimada qayb intee la eg ayay ka qaadan kartaa in aan ka hortagno naceebka iyo maxaa la dhahaa beegsashada ummadda islaamka ah marka intaasaan kusoo keedi lahaa waana idin wada salaamay waana idin socdiy waad salaamantaha cabdishakuur sheekh kusoo dhowow cabdishakuur wuu mahadsan yahay jazak allah khayran waa su-aal wanaagsan midnimadu si walbay u wanaagsan tahay dhibaato walba oo jirtana in laga in si wada wadajira looga hortagaayo way sahashaa in laiska caabiyo marka midnimadu waa muhiim bay noo tahay waxayna kati ka timaadaa aslan qalbiga inaad dareento inaadan keliga ahayn oo ay kula jiraan walaalada laakiin waxay ubaahan tahay mu-asasooyin ama institushino dadka mideeya oo dantooda ku hogaamiya saa darteed alxamdulilah masaajida iyo communitiyada hadda u k ka jiraayo way dadaalayaan inaga keliya maahe muslimiinta oo dhan ba dadaal badan baa jira laakiin haddana inaan sii wadno oo aynu ku tarbiyeyno bulshada joogta yani reer galbeedka inay noqdaan mid iyaga oo wixii kasoo horjeeda oo nacayb ama kurri aan loo baahnayn oo qaanuunka waafaqsanayn ciddii ula imanaysa inay ka midoobaan waa waajib sharci oo islaami ah waana wax haddaynan sidaa ku dhaqaaqin u midoobin aysan noloshooda ay khatar gelayso saa darteed waa waa wax la dareensan yahay waana socotaa alxamdulilah arrintaasi jihaas horey baa loo socdaa siiba jiilka cusub dadka dhalinyarada ah kasii aragti wanaagsan dadkii hore saa darteed waxay sameeyeen ururo dhalinyaro ururo u gaar ah oo si toosa ugu xidhiidha systemka dalka marka midnimadaasi daruuri bay noo tahay alxamdulilah wayna bilaabatay islaamkuna wayna amraya waajib sharciga wabarakala waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa washington barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inoogu marti ah sheekh maxamed dayib oo daaci ka ah masjid ulhuda ee magaalada birmingham dalka ingiriiska waxaana ka hadlaynaa dhibaatooyinka nacaybka muslimiinta ku salaysan ee sii kordhaya sidee ayay muslimiinta qurbaha ku nooli uga taxadari karaan dhegeyste kale aan u baaqo dhegeysta adoo magacaaga ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin sal allah calaa maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam marka hore v o a da aad baan uga mahad celinaya walaaljaamac iyo tiimkaaga ilahi subxana wataala idinka abaalmariyo waxaan aada usoo dhaweynayaa sidoo kale sheekhena sheekh maxamed tayib runtii sida quruxda badan sharciga islaamka iyo diintu ayna faraysa u dhigay keliya waxaan ku dar lahaa maadaama aan kamid ahay dadka qurbaha jooga halkan ku nool ingiriiska khaasatan waxaan dhihi lahaa dadkeena muslimiinta ah waxaanu nahay diiradu ahaa muslimiinta markaan joogno wadamada ingiriiska iyo maraykanka iyo australia iyo new zealand oo kale iyo dhammaan inta kale sida canada oo kale iyo inta lamida iyo yurub inteeda kale waxaan rabnaa marka suuraddii islaamka inaan u qadino dadka aan garanaynin ama sida beenta ah wax loogu akriyay tusaalaha ugu yar oon rabay inaan runtii idinla wadaago waxaa ka mid a halkan u k oo kale muslimiintu waxay leeyihiin maalin la yidhaahdo visit my mosque sanadkii hamar baa la qabtaa waxaana loo qabtaa in la yidhaahdo kaalay masaajidkayga soo arag waxaan ku hayo haddaan muslim ahay intaad iska dayso mediaha waxaad ka dhegaysanayso ii imowo kaalay ila arag masaajidka waxaan ku hayo taa waxay furfuraysaa in laga hortago nacaybka waxay ka hortegaysaa in qofka muslimka aragti khalada laga qaato waa la soo dhoweeyaa waxaa loo sharxaa islaamka waxaa la tusaa muslimiinta siday u tukanayaan su-aal diiniyo islaam ku saabsan haddii jirto waa looga jawaabaa markaasaa waxaa loogu daraa mararka qaarkood dhaqamada meelaha ka jira oo kale ee kaltarada muslimiinta sida soomaalida oo kale waa tahay dumarka yimaada xin xinnaa loo mariyaa waxaasoo dhan marka waxay teg ka reebaysaa ama ka hortegaysaa aragti khaldan qofka muslimka in laga haysto annagaanaan ka rabaa inaan la nimaadno dadaal ah dadka muslimiinta inaan tusno islaamka iyo wanaagiisa waxaan aada uga xumahay dhacdada ka dhacday meesha dhibka badan ilahayna waxaan ka baryanaa dadka muslimiinta inuu ilaahay shahaado u aqbalo aamiin kana celiyo dhib kasta oo hadda kadib kusoo socdo aad baan umahadsantihin sheekhana uga mahadcelinayaa runtii adigaa mudan sheekh maxamed dayib ayaa inoo marti ah waxaana weli ka hadlaynaa dhacdadii ka dhacday new zealand sidee ayay muslimiinta qurba joogta wax ugu qaadan karaan ugana taxadari karaan khataraha soo kordhaya ee ku aadan muslim nacaybka islamarkaana ay u yareyn karaan khasaaraha kasoo gaaraya sheekh waxa aad sharaxday oo cabdiqaadirna kugu raacay maalin u k laga isticmaalo oo soo booqa masaajidkayga marka laga tago soo booqa masaajidkayga maxaa ka mid a waxyaabaha kale ee bulshaweynta aad la degan tihiin aad ku xiriirisaan ama ugu sharaxdaan in islaamku uusan ahayn caqabad sida ay siyaasiyiinta qaar iyo warbaahinta qaar ka sheegayaan muslimiintuna ay dad yihiin nabadda ilaalinaya waxaa meel kasta oo hadda ay jaaliyadaha islaam muslimiintii ay kaga dhaqan yihiin reer galbeedka waxaa waxaa lagu dadaalaa in qofku dariskiisa madrasada iyo iskuolka wax ka dhigto haddii uu shaqeeyo haddii uu arday jaamacadeed yahay qof waliba meesha uu joogo inuu islaamkiisii oo akhlaaqa uu ka gudbiyo isla markaana doodaha meelaha laga doodayo oo lagaga doodayo qadaaiqda noocan oo kaleeto ah in loo diro dad ahal u ah oo la yidhaaho matalan meesha maanta dibad baa ka jira islaam iyo waxaa laga hadlayaa nacayb markaa in dad khaas ahoo arrintaa ka bixi kara loo diro isla markaana la muujiyo islaamka xaqiiqadii waa arrin itijaah guuda hadda jaaliyadu qaateen kana bilowday xaafad walba qof waliba meesha uu degan yahay cidda ugu dhow inuu la xidhiidho oo kula xidhiidho dabeecadii islaamka ee furfurnayd ee raxmadda ahayd ee isjacaylka ahayd ee iscaawinta ahayd asal qofka muslimka hadduu islaam dhaba uu yahay islaamkiisana uu ku cabiro akhlaaqdiisa waa shaksi positive oo qofkii bartaaba uu jeclaanayo saas darteed dadkas oo islaama waxaa u badan dadka kasoo islaama isku macnaha isdhexgalkaas kusoo islaama laba famiil oo darisa laba qof oo arday islahaan jirtay laba qof oo wada shaqayn jirtay arrintaas waa arrin hadda si guud loo wada qaatay dadaalkaasina wuu socdaa laakiin waa in aan loo malaynin marka saas kale waxu dhacaan in jaaliyadii muslimiinta ahayd iyo reer galbeedka dagaal ku jiraan dhib ma jiro yani jaaliyadda iyo dawladda ku hoos nool yihiin way xidhiidhaan waa la iska warqabaa yani meel walba oo wax ka jiro yani systemka wuu og yahay systemka iyo meeshaasina way is og yihiin saas darteed waxani waa dembi dembigana waa in uu dembi yahay loo arko oo bulshada inteeda kaleto la saarin oon la camimin reer galbeedku mar badan nacmo islaamka waya kulligoodna dal ma aha sheekh intaa maxamed loo fahmo nacam sheekh maxamed dayib ee dadka qaar waxay isweydiinayaan marka aad sidaas tidhaahdo in muddo ah ayay dad badan oo indheergarada oo galbeed iyo bariba isugu jiro iyo ummado kale ay ka hadlayeen ee doorka warbaahinta ay ku leedahay abuurka nacaybka in ay uu sii kordho nacaybka loo qabo muslimiinta taas oo ay had iyo jeer waxyaaba eh, la leeyahay waa ay ka badbadiyaan ama ma jirin eh, soo gudbiyo marka aad tiraahdo dagaal ma jiro siyaasiyiin badanna ay hadda ay ku soobabaxayaan muslim nacaybka dadka waxaas arkayo maxaad ku leedahay arrintaasi waa waa mid ka fudud sida loo malaynayo miyaad leedahay aan u kala qaadno jiho mucayana iyo bulshada inteeda kale siyaasiyiin ka dhigtay mashruuc siyaasi ah inay muslimiinta wax ka sheegaan baa jirta dad badan bay siyaasiyiintaa iyo warfaafin iyaga laftooda dhinac mucayana u janjeeda iyay raadayeen ninkan hadda wax dilay dadkaasu kamid yahay dadkaas daxee u yahay laada wuxuu u yahay dadka qofka dadka dadkaasi ay dileen bu kamid yahay maskaxda ka dileen marka dadkaasi waa dad jira waana jiho ma aha bulshadii oo dhan maaha dawladii oo dhanna maaha waa jiha mucayana jihadaa mucayanka a waynu ognahay meel walbana waa laga helaya jiha mutatarrifa oo xag jirta waa laga helaya marka qeyb xag jir la yidhaha baa jira xag jirkaasi wuxuu galaa siyaasiga wuxuu galaa qofka caadiga wuxuu galaa ka diiniga qeybta xag jirku marka daa'iman waa dad yar bulshadu bani aadamku sidii u abuuran yahay fitrigiisa uu ku abuuran yahay wuxuu jecel yahay nabadda wuxuu jecel yahay jacaylka wuxuu jecel yahay amniga qofka jecel sharka waa dad yar oo ka baxay fitrada sidii dabiiciga ah meel walbana waa laga helaya saas darteed waxaynu inagu u baahan nahay haddaan jaaliyaadkii nahay in aynu tusno inta badan ee wanaagsan wanaageena oo inaga iyo intii badneed ee wanaagsanayd aan intaa ka wada hortagno laakiin waxaan ictiraafayaa inay jiraan warbaahin aada wax u buunbuunisa iyo siyaasiyiin mashruuc siyaasadeed ka dhigtay in ay muslimiinta iyo ajnabiga ay nacab yihiin waa xaqiiqa jirta waa xaqiiqa jirta wey
dhegaystaha cabdishakuur ee naga soo wacay ingiriiska waxa uu su-aashiisii ee ka mid ahaa doorka midnimadu ay ku yeelan karto sida arrintan looga hortegi karo dabcan jawaab fiicanna waad ka bixisay laakiin su-aalaha ay dadka soomaalida ay isweydiiyaan midnimada oo aada ugu yar soomaalida dhexdeeda iyo muslimiinta kale iyo wada shaqaynta midnimo la-aan hadday dhacdo in xataa waxba waxbay dhammaane la wada shaqeeyo marka ma isleedahay waxaa la joogaa xilligii dadaal badan lagu bixin lahaa in la suurtogeliyo ugu yaraan in wada shaqayn ballaaran la sameeyo haddii aan midow xooggan la keeni karin
hadda soomaalida matala jiris oo kale meelaha soomaalida ugu badan tahay buu kamid yahay oo ugu dad badan markii jaaliyad ahaan loo fiiriyo waxaa inaga sii badan jaaliyado kale oo inaga degano muslimiina sida jaaliyada eshiyaanka oo kaleeto tan oo kale midnimadeedu waa waa boqol kiiba boqol baan dhihi karna markay arrintu timaado in diinkaagii lagula dagaalamayo in karalkaagi lagula dagaalamayo yani waxay markaas oo kaleeto midayntayda sabab u noqotaa sidaa darteed ma ma gaadhsiisan tahay baan isweydiin doo karnaa midnimadu meeshii loo baahnaa mase keeni kartaa midhaha hadda loo baahan yahay taa markii la yidhaha maya weli bilow baynu nahay jaaliyadaha muslimiintuna hadday ugu dhow yihiin in ay goolkoodii ay ay xaggiisa u dhaqaaqaan way u dhow yihiin adduunkan keliyana maaha jaaliyadaha saas oo kaleeto kusoo dhex noolaadadan iyaga ahayn waktigeenan iyo wakti ka daran bay soo maray sida matalan yahuudda oo kale yahuudda waxay ku xarisan meelada getos la yidhaho duur dhinac bay ku xarisanaan jireen yani dadka intiis kale way ka duwanaan jireen way dadaaleen ilaa xad dadkii iyaga meesha ku xariiriyay ay iyagu hadda ay qayb fara badan raad ku leeyihiin siyaasadooda noloshooda xukumaanba bay gaadheen taasna waxay waxaa gaadhsiisay midnimada kelimada midda ah oo yani iska kala dambeyntooda iyo hadafkooda cayinaa yidhaha meeshaasaan u soconaa waxaan hadda marka aan aan dadaalba ugu jirnaa dadka waxgaradka iyo aqoonta iyo muasasaadku in dadka laga dhaadhiciyo la yidhaha warmawaadin baa tahay dadna meeshaad degan tahay waad degan tahay dadkan baad lamid tahay wadaad guurta ha la arko laakiin hadda muwaadin baa tahay dalkana lagaama leh xuquuqdiisana lagaama leh qofka aada uga marti tahayna ma jiro ilaa taa aan iska wada dhaadhicinana weligeed waxaynu ahaanaynaa dad safar ah qofku marku wax dhacaabana waxaan ku fakerina saan u guuri lahayn taan inaga kasoo horjeednana waa taas qof marku wax dhaco inuu ku fakera baa si u guuri laha waa inuu u fakero siduu uga hortegi lahaa waxaa xun ee dhacay hadduu wax khalad u arko waa inuusan ku fakerin inuu waxaa ka cararo oo guure waa inuu ku fakero khaladkaa inuu joojiyo marka dadaalka ugu jirnaa waa mida insha allah waxaana rajeynaa muddo kooban muddo dhowan fogeyn dhalinyarada hadda meesha ku dhalatay inay doorkan ay qaadato oo ay nooga wanaagsanaato laakiin anaga hadda waxaa nala jirta dadka inaga waaweyn fikradda inaan abuurno waana socota arrinkaasi muasaad fara badan iyo wado fara badan oo dhalinyaro abuurmay isla markaana muwaadin baan ahay meesha ka odhan lahaa anigu soomaali baan ahay inuu yidhaha british baan ahay waaya taas baa ayaan uga baahnahay maxaa yeelay kan la joogaa isaga laftiisu waagi hore meel buu ka yimi waayahay marka sheekh meeshuu ku yimi maha uma taalo Sheekh Uma- Maxamed uma- Dayib, uma- uma- waxaan- hadda way wada leeyihin dhulka sheekh maxamed dayib aad ayaad u mahadsantaha adiga mudiinka mudan baaraka allahu fiikum dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynay sida muslimiinta qurbaha ku nool ay uga taxadari lahaayeen khatarta soo kordhaysa ee ku aadan muslim nacaybka oo inoogu marti ahaa sheekh maxamed dayib sheekh xuseen xaaji cabdulaahi daacina ka ah masjidulhuda oo ku yaala magaalada birmingham dalka ingiriiska waa naga intaas tan iyo kulantadeena dambe maqal dambe oo xiisa leh
aad buu mahadsan yahay jaamac abuulla jaamac oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaasha halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a washington haatana minneabolis weli wararka ku saabsan weerarka ka dhacay new zealand ayaynu ku guda jirnaaye masaajidka daarul faaruuq oo ku yaala xaafadda bloomington ee gobolka minnesota oo ah masaajid hore loo weeraray ayaa waxaa xalaytay ka dhacay kulan dhex maray hogaamiyeyaasha bulshooyinka muslimiinta ah iyo hay-adaha amniga ee gobolkaasi kulankan waxaa siyaasiyiinta muslimiinta ee ka qayb galay ka mid ahayd ilhaan cumar oo ka tirsan koongareska maraykanka iyo keith ellison oo ah xirlaaliyaha guud ee gobolka minnesota horena uu ahaa congressman labadaasi mas-uul waxa ay labada dhinac ka wada xaajoodeen wixii weerarkii ka dhacay dalkaasi new zealand iyo sida ay muslimiinta gobolkaasi minnesota ku dhaqani ay uga foojignaan lahaayeen in dhibaato taasi la mid yahay ay ka dhacdo gobolka haddaba wariyahayaga maxamuud mascade ayaa khadka telefoonka isla minneabolis ku wareystay maxamed maxamuud maxamed carab oo ah agaasimaha masaajidka daarul faaruuq
wallaahi kulankan een, wuxuu ahaa een, eh, kulan een, maadaama masaajidkeena uu yahay masjid daar faaruuq masjid la bartilmaameystay oo dadka islaamnimo nacaybka wada ama muslimka nacab ay bartilmaamaad u yahay kulankan wuxuu ahaa kulan aan radul ficli ku sameyneynay dadka muslimiinta ee lagu gumaaday masaajidka oo ku tukanaya oo ilaahooda u caab- mataqaana caabudaya een, iskuguna yeernay dadka deriska iyo dadka aan dhex degannahay si aan u dareensiino arri- mataqaana falka waxshi waxshinimada ee lagula kacay dadka muslimiinta ee mus- mataqaana ay sheegeen eh, eh, ku tukanaya masaajidkooda
e waxaan ogahay in e xilligan oo kale marka waxyaabaha noocaas ay dhacaan dadka muslimiinta weliba masaajidkiin oo kale hore loo weeraray e taageero fara badan dadka deegaankaad ka hesheen marka laga yimaado shacabka ee soomaalida ah iyo kuwa aan muslimiinta ahayn iyo kuwa muslimiinta ee goobta isku yimid ma jiraan e siyaasiyiinta gobolka iyo madaxda gobolka oo kulankan idinkala soo qayb galay haddii ay jiraan maxay ka yidhahdeen wallahi waa jiraan dad siyaasiyiin aada u fara badan oo waxaa nagala soo qayb galay kulankan ay ka mid yihiin xeraalyaha gobolka keith ellison oo ah wal mataqaanaa een, eh, qofka ugu horreeya oo xeraalyaha muslim ah oo gobolka ka noqda waxaa nagala soo qayb galay gabadh een, congress woman gabardhan ilhaan cumar oo iyaduna kasoo duushay ag mataqaanaa ishig een, washington si ay noogala qayb gasho waxaa sidoo kale nagala soo qayb galay labada sooma labada walaal ee soomaalida ee laga soo doortay gobolka ee aqalka ku jira gobolka waxaana ka- ay ka hadleen guud ahaan in dhibaatada lagu haya muslimiinta ay tahay dhibaato soo socotay in muddo ah ee laga soo shaqeynaya aysan ahayn wax maanta keliya dhacay oo dad siyaasiyiina ay dadka muslimiinta ah oo weliba qeyb ka mid a dadka muslimiinta een siyaasiyiinta muslimiinta ee caalamka ama gudaha wadanka ama dadkan wadankan jooga ee muslimiinta aan ahayn ee siyaasiyiinta ah ay sababeen islaamnimo nacayb inay ku kor ku ku- dadka ku ku abuuraan taasaana fududaysay oo dadka muslimiinta dhiigooda in la in la banaysto ama lagu dhex dila meesha ay ku tukanayeen ay ku cibaadaysanayeen halkaas intaasay ku celceliyeen Waa gartay. waa garta e maxamed waxaan ognahay e masaajid aada u badan in ay gobolkan ku yaalaan haddana e ilaalo aanay lahayn qaarkood e sida aad carab ku dhufatayna e waddankan laftiis islaam naciibku aada uga jiro oo masaajidkiina hore loo bartilmaamidsaday e madaxda idii timid e aada la kulanteen ma kala hadasheen in la idii sameeyo ciidamo amniga suga e oo masaajida loo helo khaasatan maalmaha ee la dukanayo salaada jimcaha haa waan kala hadalay een, eh, waxa ugu badnaa oo aan maanta ku celcelinayna waxay ahayd een, dadka muslimiinta muslimiinta ee ku tukada sa- masaajidada ee isugu yimaada ee masaajid ilaa sideetan masaajid oo gobolka ku yaala inay u baahan yihiin amnigooda in la sugo sida macaabida yuhuudaba loo sugo sida kanaa'ista waaweyn ee qaarkood loo sugo wadankan da qofkii yaqaana yaqaane waxa weeye waxaa laisku waxaa lagu kala yaraha horeeya dadku dadkan aan muslimiinta ahayn waxay garanayaan qaabka loo looga qaato dhaqaalaha ama looga looga helo dawladda dhaqaale lagu waargeeyo meelaha ay ku tukadaan dadka weliba khaasatan la bartilmaamaysto ay ka mid yihiin dadkan yuhuudda iyo qayb kamid a kaniisadaha waaweyn ee wadankan ku yaala marka waan kala hadalay waxaan kala hadalay sidoo kale in haddii ay muslimiintu dhibaatooyinkan laga hortegin oo loo samaynin wado saxa mar walbana radulficla keliya wax lagu qabto hadda tacsiib maalin kastoo joogtaa waxu mataraysa waxaan kala hadalnay in xal jidriya la sameeyo waxayna ballan qaaday weliba xeeralaayaha maanta uu ballan qaaday inuu magacaabayo qolyo loo yaqaana task force oo islaamophobiaha baara waa sida waagii loogu sameeyey dadka muslimiinta markii la markii lalahaa qolyo argaxiso oo muslimiin ahaa ladaba dabagelaya waxaa loo sameeyaa dad dabagalo oo baaro oo ogaado oo xal ka keena marka waxaa hadda layidhi waxaa loo saaraya argagixisada cadaanka iyo qolyahan mataqaana isheeg islaama nacaybka uu ku badan yahay in loo saaro task force ayay ballan qaadeen waana rajo rajo rajo aad uman inaa wax ka soo joogaan waagad ka sokow adinka ka culimo ahaan culimo badan baad wadanka gobolka ku joogtaan masaajid fara bada badan baad maamushaan meesla soo qaadeen adinka dhexdeenu iyo adinkoo isla kaashanaya jaaliyadda iyo weliba muslimiinta oo dhan inaad adinku dhexdeena abuurataan hanaan iyo qaab aad isku waardiyeysaan arrintaa ma ka wada hadasheen way socotaa xalay shalay waxaa ka dhacay masaajidka abubakar sidiiq kulan looga hadlayo arrinkaas xalay waxaa ka dhacay xafiiska care walaal jelani uu mataqaana horkacayo arrintaas lagu gorfeeyey qaabkii loo mataqaana looga hortegi lahaa loona samaysan lahaa hanaanka way socdaa wadahadalada iyo dadaaladaas way socdaan waxaan rajeynaa insha alla tacaala goor dhow oo aan isbuucyo ka badnayn inaan helno xal aan masaajidadana ku ilaalino waalidiinta dugsiyadii baa gurmanaya dadka masaajidada ku tukanaya baa dhaqaalo diyaar diyaar la ah waxaa diyaar la ah dad badan oo mutabariciin baa diyaar la ah marka dadaaladaas way socdaan kaasi wuxuu ahaa maxamed maxamuud maxamed carab agaasimaha masaajidka daarul faaruuq ee gobolka minnesora wuxuuna u waramayey wariyahayaga maxamuud mascade halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington jaamaco haatan dhegeystayaashu waxay naga sugayeen gabagabadii idaacadda iyo heese aynu ku nasanaynay balse aan kaa codsado mid ka mid a qodobadii wararka ugu waaweyn aynaadna xasuusiso mahadsanid sahra ugu yaraan toban qof ayaa lagu dilay tiro intaa ka badanna waa lagu dhaawacay kadib dagaal uu dhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo saaka ka qarxay deegaanka hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe sida ay sheegayaan wararka ka imaanayo deegaankaasi ayaa saaka waaberigii ka bilowday tuulo lagu magacaabo burdheer halkaas oo uu sannadihii ugu dambeeyey uu ka taagnaa muran dhuleed u dhexeeyey beelaha ay maleeshiyaadka dagaalamaya kasoo kala jeedaan ma cadda in dagaalkaasi istaagay wayna adag tahay in warar sugan laga helo deegaanka dagaalku ka dhacay maadaama isgaarsiinta deegaanka la sheegay inay waxyeello ka soo gaartay dagaalka socda dhinaca bakistanna ra-iisul wasaaraha dalka bakistan imraan khan ayaa sheegay in nabadgelyo ka dhalata dalka afghanistan ay soo dhowaatay imraan khan ayaa tilmaamaya horumarka laga gaaray wadahadallada u dhexeeya talibaan iyo dowladda maraykanka ee ka socda dalka qatar abaalka guulaha laga gaaray wadahadallada dowladda maraykanka iyo jabhadda talibaan u dhexeeya ayay dowladda bakistan isxijinaysaa madaxweyne imraan khan oo dadweyne la hadlayey ayaa dhowaan waxa uu shaaciyey inay talibaan qaaday hoggaanka wadahadallada ilaahna waa uu ku gargaaray ayuu yidhi isaga oo aan inaba wax faahfaahina ku darin ayuu madaxweynaha dalka bakistan sheegay in geedi socodka nabadda uu waxtar u yahay in barwaaqo gobolka ka hirgasho sida ganacsiga gaar ahaana dalka afghanistan mahadsanid jaamac haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa dhinaca heesaha lafteed waxaan ka codsanaynaa bashiir abikar oo dhinaca iskudubiridka inoo jooga bashiirow hees bal hadda annagiio dhegeystayaashaanu ku nasanno
adan ku riyaago ruuxdaada qura codka macaan ee fartuun laki iyo heesta hayraadsan dhegeystayaal waxay u dambaysaa idaacadda iyada galabnimo tan iyo idaacadda fiidnimo waa dhammaan bahda v o a saare ciidla nuur jaamac buulla jaamac iyo bashiir abiikar cabdulaahi oo dhinaca soo saarista ismaqal dambe oo xiise leh